magaalada afmadaw ee gobolka jubbada hoose ayaa laga hirgeliyey istaan loogu talagalay in loogu adeego hooyada iyo dhallaanka kaasoo dhowaan ay hirgeliyeen golaha deegaanka degmada afmadow isaalkan oo ka kooban qeybo kala duwan ayaa sidoo kale loogu adeegaa bukaanada kale waxaana la wareega oo gacanta ku haysa hay-adda neero oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala deegaanada jubbaland doctor cabdirashiid bada oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka degmada afmadow ayaa ka waramaya qeybaha uu ka kooban yahay isbitaalka iyo xanuunada ay qabaan bukaanada ugu badan ee qaabilaan haddii aan kaaga yar sheego macnaha qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka isbitaalka horta primary haltikay u shaqeeya primary haltikay waaye primary haltikay markii la leeyahayna goobaha ugu muhiimsan baa laga helaa waxaan diiradda aada u saarnaa hooyada iyo dhallaanka hooyada iyo dhallaanka maternitygii baan leenahay ancgii baan leenahay b ncgii oo meeshii lagu xanaanaynayay markay umusho ka dambe iyo haddii bannaanka ay ku soo umushoba b ncgaasna waan haysanaa waxaan leenahay laabkii baan haynaa oo laboratorygii wuu shaqeeyaa oo si fiican u shaqeeya inta badan aan shaqadeeda aan hayno injection waararkii baa jiraan waxaa jiraan raising roomkii nutritionkii baa jira oo hadda walow aan diiwaangelinayno ay ku badan yihiin dadka malnutritionka ah ay aad ugu badan yihiin deegaanka weli shaqadaa maanaan qaban laakiin waan diyaarinay oo dadkii waa diwaangelinay farmasigana waa aragtaa oo maasha allah jaam adag baa ka jira daawo kabasitiga waxaan dhihi karnaa naguma filna laakiin de dadka deegaanka marka loo qiyaaso inta ku nool waxaa lagu qiyaasayaa ko iyo toban kun iyo ilaa shan boqol iyo wax ka badan agagaarka markii la dhaho afmadow afmadow saa la socotaba waxay waxaa hoos imaada tuulooyin badan aad bay u baaxad weyn tahay isbitaalkan keliya ma kaafagarayn karo waxaan leenahay isbitaalka weyn oo degmada isna ma kaafagarayn karo ma wada bixin karo facilitygaas wax walba lagama heli karo laakiin waxaan isku daynaa inta u muhiimsan bukaanka waxaan diiradda saarnay bukaan socodka waxaa kaloo diiradda saarnay inbatientiga waxaa kaloo diiradda saaraynaa hooyada iyo dhallaanka qaybta oo nutritionka hadday admission tahay oo la seexinayo inbashient yihiin iyo anc-ga iyo mobilizationka wixii xog ka jirta deegaanka ama xaafadaha xaafadaho kale hadda waxaan u dirnaa waxaa nooga shaqeeyaan shaqaalo fara badan ilaa toban qof oo wacyigelina wacyigelinka waxaan ugu talagalnay inaan lambarkii ambalasta u qorno ambalas baa ka shaqaysa inay u sheegaan qofkii foolanaya iyo qofkii aad u xanuunsanba in laga hirgeliya xarun caafimaad oo aad u fiican deegaanka sidaasaan marka annagaan hawsheenna ku wadnaa